أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol iyo koowaad ee suuratu الnisaa ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi waidaa haddii darabtum aada socotaan fi lardi dhulka korkiisa aa ku socotaan falaysa calaykum korkiina ma ahaanin junaaxun wax dembi ah an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaaddii xaggeeda inaad ka gaabisaan in khiftum haddii aada cabsataan an yaftinakum inay idin ciqaabaan oo idin cadaabaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey ina alkaafiriina gaalada kaanuu waxay ahaayeen waxay ahaadeen caduwan cadow ayay lakum idinka idin ahaadeen yacni mubiinan cadowga oo mubiinan cadaawadiisu ay caddahay markii alla uu ka soo hadlay aayaadkii jihaadka ku saabsanaa iyo kuwii hijrada ku saabsanaa ayaa halkan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu uga waramayaa cibaadadiisa yacni cibaadada alla subxaanahu wa tacaala la caabudayo ee badanka ama jirka qofka ee alla allihiisa uu ugu caabudayo tii ugu fadliga badnayd oo salaada ah xaaladaha qaar sida loo tukanayo ama markay xaalad timaado jihaad marka lagu jiro iyo safar markii la galo iyo xaaladahaas iyo waqtiyadaasi habkii loo tukan lahaa ayaa aayaddan iyo aayadda ku xigtaba alla uga hadlaa taa marka waxay ku tusaysaa hadafka jihaadka ayaaba wuxuu yahay qofka muuminkaa inuu makansado iba yacnii cibaadada rabbigiis inay u suuro gasho ou makansado ayaa ulajeedada iyo gaayada jihaadka laga leeyahayba ay tahay oo ilaahay kelmaddiisii inay sara marto mu'minkiina alla uu caabudo isaga oo aan waxba ka cabsanaynin hijrada waxa loo hijroonayana gaayadeeda iyo ulajeedadeeda waxay tahay cibaadatullaahi waxdahu ilaahay keliya in la caabudo oo cibaadada alla lagu raaligeliyo salaadu marka waxay ka mid tahay cibaadaadka badanigae jirka laga sameeyo cibaado aan qofka marnaba ka dhacaynin waajib waajibnimadeeda aynan ka dhacaynin ilaa inuu de wacyiga iyo garashada uu waayo qofka maahane in allaale intuu garasho leeyahay ama jihaad ha ku jiro ama ha ku jiro dhib la-aan iyo cabsi la-aan ha ku jiro mar walbo salaadaas iyo cibaadada yacni cibaadadaas salaada in lala imaado ayaa aayaduhu marka ay tilmaamayaan marka alle wuxuu leeyahay waidaa haddii darabtum aada socotaan fil ardi dhulka aad ku socotaan dhulka korkiisa haddaad ku socotaan yacni falaysa calaykum korkiina ma ahaanin junaaxun wax xara wax dhib ah ama dembi korkiina ma ahaanin an taqsuruu inaad gaabisaan fii an taqsuruu inaad gaabisaan dhexdeeda wax dembiya ma ahaanin oo idinkuguma sugna min asalaati salaaddii aad ka gaabisaan xaggeeda marka aayaddan laba tafsiir baa ku jirto an taqsuruu min asalaati qasriga aayadda lagu sheegay salaadan la gaabinayo qasrulkayfiya miyaa mase waa qasrulkimiya mujaahid iyo mufasiriin badan waxay ku tageen qasrulkayfiya in laga wado wax dhiba male inaad salaadii gaabisaan habkii aada u tukanayseen eed awal u tukan jirteen inaad ka gaabisaan wax dhiba ma laha qasrulkayfiya marka siday noqoneena waxay noqonaysaa idinkoo qiblada kasii jeedo inaad tukataan idinkoo ordaaya inaad tukataan idinkoo socod ku jira inaad tukataan waxyaabihii markaad caadiga tihiin oo aada guryihiinna joogtaan oo ama aada magaaladiinna iska joogtaan oo dhibaato aynan jirin arkaantii salaada layska rabay ayaa ama shuruudihii inaad marka qaar ka mida gaa ka tagtaan ood qaarna samaysaan wax dembiya korkiina arrintaa kuma ahaanin marka haddii sidaas lagu fasiro qasrulkayfiya macnaha waa salaatulkhawf haddaad jihaad ku jirtaan inaad salaaddii kayfiyadeeda aada dhintaan oo aada markaa salaatulkhawf tukataan wax dhibaato ah male waay aayaddan hore marka si guuday salaatulkhawfka mashruuciyadeeday ka hadashay waidaa kunta fiihim faaqamta lahum salaata aayadda soo socotana sifadii loo tuka lahay bay aada uga warantay marka iyadan labada aayadoodba marka waa laba aayadood oo khowfka ku saabsan oo salaatulkhowf looga hadlayo tafsiir marka sidaas waayo an taqsuruuda a'imo badanaana ku tageen tafsiirkaas alimaam moxamed alamin shanqiiطina wax badan buu mas'aladaas ka hadlay ka niqaashay kitaabkiisa adwaa-ulbayaanka adiladeedana wou sheegay marka sidaa marka loo macneeyo in khiftumtaan macnaheedu markaas mafhuumkeedu waxba ma dhibaayo marka oo marka macnuhu wuxuu noqonayaa inaad salaada kayfiyadeeda gaabisaan wax dhiba male goormaynan dhib lahayn in khiftum haddaad ka cabsanaysaan an yaftinakum inay idin cadaabaan oo ay idinla dagaalamaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey inay idin dilaan haddaad ka cabsanaysaan dhib male inaad salaaddii kayfiyadeeda a gaabisaan mafhuumku mar yacni shardigu marka mafhuumow yeelanaa markaas oo haddii aydnan cabsi idinku jirin hagaabi salaada markaa kayfiyadeeda iyo qaabkeeda ha gaabinina waayo marka macnaha tafsiirkaas marka aayadda in khiftum mafhuumkeedu sidiisa waa u camalfala markaas ayb tafsiirka labaad ee aayaddu waxa ay tahay qasriga ama gaabinta in lagu macneeyo qasrulkimiyati cadad in la nuqsaamiyo salaada tiradeeda qasrulkimiyana marka waxay noqonaya salaaddii afarta ragco ahayd in laba laga dhigo laba la tukado salaaddii afareyda ahayd oo afarta ragco ahayd in laba ragco laga dukado waidaa darabtum fil ardina waxay noqonaysaa markaad safar ku jirtaan marka markaad safraysaan salaaddii afarta ahayd inaad gaabisaan wax dhiba ma lahan waa dushiina wax yacni xaraj iyo dembi dushiina maahan inaad gaabisaan markaas marka in khiftum an yaftinakum mafhuumkeedu marka wax macnoa markaas ma yeelanayo waa qeydun laa mafhuuma lahu waay in khiftum haddii aad ka cabsataan inaad salaada gaabisaan dhib ma leh an yaftinakum aladiina kafaruu inay idin dilaan oo ay idin cadaabaan kuwii kufriyey marka macnaha maxaa laga fahmi karaa haddii aydnan ka cabsanaynin gaalada salaada ma gaabi kartaana loo qaadan karaa soo maaha mafhuumkaasi marka ma loo jeedo macnana mafhuumkaa ma laha oo shardi wuxuu noqonayaa kharaja makhraja alghaalib aayaddu markay soo degaysay cabsiyaa jirtay bis waay cabsida haddii laga baxay nebigu waa gaabiyey salaada sala allahu calayhi wasalam iyadoo cabsi aynan jirin oo xajatulwadaaci salaada waa gaabinayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam cid uu ka cabsanayeyna ma jirin cumar yacla bnu umaya ayaa cumar radia allahu canhu wuxuu su-aalay aayaddaanuu wax ka weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi waxa aada la yaabtaan anna la yaabay waayo daahirka aayadda wuxuu u eegyahay qofka musaafirkaa haddii uu cabsanaayo ha gaabiyo haddii cabsi aynan hayninna yownan gaabininaa laga fahmaa marka waxaad la yaabtay baan la yaabay buu yidhi cumar rasuulkan su-aalay sala allahu calayhi wasalam markaasuu nebigu yidhi sadaqatun tasadaqa allahu calaykum faqbaluu sadaqata allah waa sadaqo ilaahay idinku sadaqaystay ee sadaqada ilaahay aqbala oo maxaanu lagu sadaqaystay awal salaada gaabiyaa la yidhi haddaa cabsanaysaan haddii aada cabsida ka baxdaanna iska gaabiya ood safar ku jirtaan midaas danbaa marka sadaqo noqonayso ayb aayadda marka labadaas macnaa qasriga ku jirto qasrulkayfiya iyo qasrulkimiya haddii marka aan tafsiirka dambe ku soconno aayaddan waxay ka warrameen marka salaatu safar aayadda dambena maxay ka warrameen salaatu lkhawf waa laba xaaladood oo qofka bani aadamkaa soo marayso oo salaadiisa siduu u tukan lahaa loogu sheegayo marka haddaan tafsiirka dambe ama labaad aan ku soconno alla wuxuu leeyahay waidaa darabtum haddaad soconaysaan fil ardi dhulkaa ku soconaysaan ood yacnii safraysaan falaysa calaykum korkiinu ma ahaanin junaaxun wax dembi ah an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati inaad salaada xaggeeda ka gaabisaan falaysa calaykum junaaxun imaamu shaafici wuxuu ka fahmay salaada musaafirku inuu gaabiyo waajib inaynan ku ahayn waayo haddii uu dhammaystirana dembi inaynan ahayn waayo waxaa la yidhi inaad salaada gaabisaan wax dhibaataa ma laha layidhi marka wax dhibaato a male haddii la yidhi dhammaystirku inuunan dhib lahayn min baabi owlaa bay noqone ayb meesha marka musaafir inuu salaada dhammaystiro iyo inuu iyo inuu gaabiyo labadaba marka waa leeyahay yaa fadli badan marka laga hadlayana de ruqsada haddii adiga aadan ruqsada alla aan aadan nacaynin inaad nebiga ku dayatood gaabiso ayaa wanaagsan waayo nebiga safar markuu galo salaadda waa gaabi jira lama soo warinin rasuulka oo safar ku jiro oo salaad taam yeelay maadaama nebiga ficilkiisa uu ahaa inla in la gaabiyo musaafirku salaadaha afarta inuu gaabiyo sidaasaa wanaagsan marka bacdi alculamaana waaba waajib bayba gaarsiiyeen laakiin saa uma xoog badna waayo saxaabada waxaa dhacday cuhmaan mina inuu salaaddii ku dhammaystiray ibnu mascuudna waa ku daba dukaday salaaddii markuu dhammeeyey buu ibnu mascuud wuxuu yidhi sallaytu haahunaa maca annabiyi sal ll ly slam meeshaan nebigaan kula dukaday abuubakaraan kula dukaday cumar baan kula tukaday qeyb waqtigii cuhmaana ayaan ayaan ayaan kula tukaday laba labo labay tukanayeen salaadaha afarta ah laba ragco ayaanan afartan ka jeclaa lahay ayuu yidhi waana la tukaday ibnu mascuud oo salaaddii cuhmaan uu dhammaystiraya kama goosanin markii la su-aalay ee la yidhi maxaad yacni u raacdayna alkhilaafu sharun ayuu yihi khilaafku waa shar meeshaas marka saxaabada waay waxaa laga fahmay salaada qof musaafira ou dhammaystiro dembi inaynan ahayn waayo hadday dembi tahay asxaabta ma isku raaceenba sidaas masalada kalena waxay tahay marka adigoo musaafira aada ku daba xirato qof muqiim ah salaada waa dhammaystiraysaa waana sunno sidaas yani sunna waxaan ujeedaa nebigaa laga hayaa sal lla l slam oo ibnu cabaas markii la su-aalay wuxuu yidhi inay sunno tahay buu sheegay oo sunnadu waxaa weeyaan musaafir hadduu muqiim ku daydo inuu dhammaystiro salaada haddiiba marka xaalaadka qaar uu dhammaystiraayo musaafirku salaada dhammaystirku marka waa inuu bannaan yahay ayb safarku marka salaadan la gaabinaayo marka gaabintu waxaa ku jiro safarku maadaama mashaqo ay la socoto mashaqadaas ayaa marka naloo fududeynaa qaacido waxaa jirto fiqhi ah oo qaacida kuliya fiqhiya jirto almashaqatu tajlibu taysiir mashaqadu waxay soo jiidaa fududeyn meeshii mashaqo jirto sharcigu waa fududeynaa safarku maadaama uu mashaqo badan yahay ayaa salaaddii la gaabinaa soonkii qofka waa ka waa ka afurayaa wahaakadaa wuxuu leeyahay rukhas fara badan ayaa ku jirto maadaama marka mashaqada aan la dabdin karin ayaa shaaricu marka wuxuu sabab uga dhigay taysiirkan safarka marka wax allaale oo safar lagu tilmaami karo oo dhan qofka salaada waa ku gaabin karaa oo mashaqadaasi marka waa iskaga yarayn karaa aayaddanna marka macnahaas ayay la socotaa salaadaha marka safarka lagu gaabinayo marka safarku sharcigiina laguma xadaynin luqadii carabigana laguma xadaynin oo luqadda carabiga safar waxaasaa la dhahaa ma ku jirto sharcigiina ma dhihin intaasaa safar ah mar haddii sharcigiina aan lagu xadaynin isla markaana aan lagu xadaynin luqadda famaraduhu ila alcurfi curfigaa loo celinaa caadada dadka walidaalika qaacido kaleoo fiqhi abaa iyadana waxay tahay alcaadatu muxakimatun caadada iyo curfigu waxbay xukumaysaa hadda safar oo kale curfigaan u daynaynaa wixii ay dadku safar u yaqaanaan waa safar salaadda waa loo gaabinaa wixii kalena maya walidaalika culimadu marka curfigaas bay meel ku dhufteen aimada qaarkood marka ninba meel buu ku dhuftay bukhaari wuxuu wariyey can ibni cabbaasin wabni cumar anahumaa kaanaa yaqsuraani الsalaata fi arbacati burud afar hoos qabow ama afa arbacatu burud ayay salaada u gaabi jireen marka arbacatu burud waa da boqol kilomitr ka badan wa waayo halkii beriid afartan iyo afar kilomitr iyo bar waay sidaasaa lagu qiyaasay marka afartan iyo afar iyo bar marka aada ku dhufato afar waxayba noqonaysaa boqol iyo lixdan iyo xoogaa kilomitr iyay salaada u gaabin jireen ibnu cumar iyo ibnu cabbaas bacdi alculamaana sidaasay qaateen qaar kalena waxay sameyn jireen afartan iyo sideed mayl ama lix iyo toban farsakh markii la qiyaasayna adu waa siddeetan iyo afar ilaa sagaashan kilomitr taqriiban marka sagaashan kilomitr meeshii gaarayso waa safar bay dhaheen wixii ka yarna safar ma ahan kulligood waxay un fiirinayaan curfi unbay ku xisaabtamayaan ayb meeshaas marka taxdiidka masaafo lagu xadidayo oo curfiga daba socdo arrin saxaabada ka sugnaaday waay marka masale iska ama khuraafaad loo qaadan karo ama wax daliilka ka fog loo qaadan karo ma aha ayb waayo saxaabadii baa iyaga curfigii bay wax ku fiiriyeen walidaalika aimada marka yacni madhabka shaafici siddeetan iyo afar ilaa sagaashan kilomitr ayaa ah masaafatu lqasri masaafada salaad loo gaabin karo wixii marka meel dhow iska ah afgooye iyo wixii hadda lamid oo kale safar maaha waayo adiga laftaada markaad afgooye aadaysid nin musaafira ma isku tirinaysid war meeshaanaan kasoo afgooyaan kasoo laabanayaa baad leedahay laakiin haddaad marka iyo jowhar iyo aada aadaysid saaka waa safraa baa leedahay ayaad dhahaysaa masaafadiisu marka isaga markaa curfigaas baa loo daayey sidaasaana marka a'imadu ay ugu kala tageen salaadaha la gaabinayana waa kuwa afarta ah kuma jiraan maqribka iyo subaxa lama gaabiyo iyaga sidoodaa loo daynayaa waxaa kaloo halkan iyadana looga hadlaa qasriga iyo salaad gaabintu goormay goormuu bilaabayaa qofka qofku wuxuu bilaabayaa ruqsada safarka waxaad qaadan kartaa xaqiiqatan markaad musaafir noqoto ood safarkii bilowdo xaggee safarku ka bilowdaa marka magaaladaada aada ka safrayso markaad ka dhammaato xamaraad ka baxaysaa adigoo weli xamar ku dhex jiro salaad ma gaabi kartid waa inaad guryaha xamar aad dhaafto markaad dhaaftood bannaanka uga baxdo ayaad salaada gaabinteeda aad bilaabi kartaa safarkaaguna uu dheeryahay dadka qaar baa guryaha isaga gaabiya salaada boorsadaa iyo xirxiran uu leeyahay hal arrinay marka culimada ka fiiriyeen masaladaasoo safarka niyada musaafir lagama noqdo laakiin iqaamada iyo nagaadidu niyo waa laga noqdaa safar qofka musaafir ficil ou ku noqdaa niyada musaafir lagama noqdo adoo gurigaaga joogo alaab xirxirtay weli musaafir ma tihid safar aan niyeysanahay musaafir ku noqon maysi laakiin adigiioo safarkii ku jiro intaad magaalo tagto war meeshaan iska degba hadday ku gasho bis waa safarkii waa kaaga dhammaatay muqiimaad noqotay marka muqiimnimada niyo waa lagu noqdaa bikhilaafi safar safar niyo laguma noqdo isaga ficiloo u baahan yahay ficilkuna goorma uu taxaquqayaa uu dhaboobayaa markaad magaalada ka baxdo culimada mucaasiriinta zamankan waxay ka hadlaan haddii aad eeraboorka tagto eeraboortkiina uu magaalada ku dhex yaallo sida eeraboorkan oo kale keenaan oo kale magaaladii uu ku yaallaa xaggay xagga magaalada ka jirta kaas oo kale marka haddaad intaad eeraboorkii gasho boarding baska lagu siiyo oo khuruujkii lagugu dhufto ood immigrationkii dhaafto ood saaladii diyaaradda lagu sugaayo aada joogtid meeshaas ma lagu gaabin karaa fuqahada waxay leeyihiin sida kitaabadan ku arag aragnay weli maadaama aada magaaladan ku jirta ma gaabi kartid ay leeyihiin culimo mucaasiriinta ka mid ah iyaga waxay yidhaahdaan qofku haddiiba uunan soo laaba karin oo saaladaas uunan kasoo laabanba karin ilaa in de cudurdaar weyn uu yimaado maahane waayo mar haddii lagugu dhufto khuruuj bixitaan inaad iska soo noqoto lagu ogolaan maayo waxay u dhigantaabay dheheen nin safray oo kale laakiin meeshaas uun jiijiidkaas baa ku jiro qofku waa inaanu ku gaabinin marka salaad meeshaas hadduu eeraboorku magaalada ka baxsan yahay sida dalalka qaar oo kale waa lagu gaabi karaa markaas ilaa magaaladii waad ka soo baxdaye mas'alo kale oo saddexaad waxa ay tahay al-iqaamatu fi safar safar baad ku jirtay magaalaad tagtay waa ku nagaatay hoteelaad iska degtay guri baad degtay intaad kiraysatay ama sariir iyo wax lamidaad kiraysatay waad degtay iqaamadaasi marka muddo intee la-eg baad uga baxaysaa musaafirnimadii alimaamu shaafici alimaam axmed iyaga waxay yidhaahdeen qofku hadduu magaalo galo safarkiisa dhexdeeda afar maalmoodna uu joogo yani imaamu shaafici isaga weliba wuxuu leeyahay afar maalmood magaaladaas uu joogaayo uu og yahay inuu joogayo yowmu dukhuul maalintou galay iyo maalintou ka baxay marka laga saaro afar beri inaad joogayso haddaad goosato maalinkaad gashaba salaadda waa waa dhammaystire oo waxaad tahay musaafir muqiimna noqdayaad tahay waa al-iqaamatu fi safar ayaa la yidhaahdaa salaaddii markaa waa taam yeeleysa waa haddaad og tahay afar maalmood iyo ka badan inaad joogaysa maxaa laga qaatay marka waxaa laga qaatay xadiidkii nabigu uu yihi salى اllahu عalayhi wasalam yuqiimu yuqiimu اlmuhaajiru fii makata bacda nusukihi halaaثan ninka muhaajirka ah ee maka ka hijrooday ee madiine u hijrooday waxaa laga xarimay inuu maka dego nin allaale ninkii maka kasoo hijroodo maka madiine tegay waxaa xaaraan ka ahayd inuu maka degaan ugu laabto inuu dego iyo inuunan degin nebiga marka wuxuu ku xadeeyey saddex maalin waxaa la yidhi ninka muhaajirka ah markuu madiine ka imaado ama meeshii uu joogay ee xaj uu u imaado mako markuu xajiye ka gadaale saddex maalmoodou haystaa ou maka joogi karaa wixii saddex ka dambeeyo uma bannaano inuu joogo meeshaas maxaa laga fahmay marka wixii saddex ka dambeeya nin maka degayow noqonaa muqiim yani wixii saddex ka dambeeya saara muqiiman xadiidkaas marka alimaamu nasaa-i waaba baabaystayba qofka musaafirkaa xadkeebou muqiim ku noqon karaa xadiidkan uu keenay waana dalaalo xoog leh dadka qaar waxaan aragnay aan diinkana wax badan ka aqoonin oo yani sunnadiina jecel oo laakiin hadda sunnadii jahli lagu yani sunnada jahli laguma difaaci kara moogtahay dad marka waxaad arkaysaa mararka qaar waxaa sunnadii maahan dhahayo oo wixii meelaha ku yaalla kutubtii aaraadaad noo keentay uu kuleeyahay kutubtu aaraada maxay tahay kitaabada fiqigu dhahaya aaraa yani hadday xataa aaraa yihiin adiga aaraadaada waa ka roon yihiin sababtoo ah nin caalima wuxuu ka istimbaaday qur-aanka iyo sunnada soo maahan axkaamta marka waa tarbiye qalloocdo taas haddana tarbiyadaas qalloocan inuu haddana dadkii shiikh ugu sii noqdaa kasii xun oo uu yiraahdo marka xaggee laga keenay afar maalin arbacata ayaam xaggey ku taallaa buu kuleeyahay kutubtii sunnadayna ku taallaa war uma haayo nasaa-i muxuu yahay xadiidkan nabigu sala allahu calayhi wasalama uu yidhi yuqiimu lmuhaajiru fii makata bacda nusukihi halaathan waa ka badan saddex waa degay waayo macnaheeda haddii marka adiga saddex maalin kadib aada meel ku aada joogto waxaad noqotay markaasi qof muqiim ah alimaam axmed isaga wuxuu leeyay kow iyo labaatan salaad kow iyo labaatan salaad wixii ka badan waa dhammaystira wixii ka yarna waa waa gaabina isagana wuxuu soo qabsanaa nebigu markii uu xajatulwadaac maalintii afaraadou galay maka afaraadkii uu galay maka sideediina waa ka baxayoo duhur wuxuu ku dukaday minuu ku dukaday duhurkii maalintii sideedaad waa ka baxoo minuu duhurkii ku dukaday marka laysu keenkeeno meelahaas isagana wuxuu ka istimbaaday wixii ka badan kow iyo labaatan salaad waa ma gaabinayo waa dhammaystira marka kow iyo labaatan salaad waa un saddex maalin maya waa kow iyo labaatan salaad ayuu isagu xisaabay maalinkii shanaa la tukadaa shan min saddex waa shan iyo toban aduu marka maalintii afaraadoo nebi uu galay afartii iyo shantii iyo lixdii iyo toddobadii iyo sideeddii ou salaada subax abdax ku dukaday kow iyo labaatan salaadooday noqoneen isagoo halkaas isaguna maray xaaladdaas marka waa xaalad haddii aadan ogeyn intaad magaaladii gashay musaafirna aada tahay danaad ka leedahay laakiin ma ogid intaad joogaysid afar maalin miyaa saddex miyaa ma ka badan kartaa ma ogid ilaa sagaal iyo toban maalmood waa la ogolyahay inaad salaada gaabiso sagaal iyo toban iyadana cabdullaahi binu cabaas baa wuxuu yidhi nebigu markii fatxu maka uu furtay sanadkii sideedaad sagaal iyo toban maalmooduu joogay salaadda waa gaabinayay intii uu de howlihii iyo wixii fatxiga iyo ku saabsanaa iyo marka wuxuu yidhi fa naxnu idaa aqamnaa anagu haddaan meel ku nagaanu yidhi sagaal iyo toban maalmood waa gaabinaynaa salaada wixii ka badan waa dhammaystiraynay marka sagaal iyo toban haddaad mutaradid tahay oodan ogeyn waqti aad baxayso ilaa sagaal iyo tobanaad haysataa xaaladda saddexaad waxay tahay inaadba taagan tahay ood safar u taagan tahay alaabtii waa xirxiran tahay magaaladaadii ma joogtid inaad kasii safartaa rabtaa magaaladaas magaaladaas laakiin maalin walba meeshii baabuurta laga raacayaa tegaysaa waa soo laabanayaa haddana berri waa tegaysaa waa soo noqonaysaa xaaladdaas intaad sidaas tahay taradudka noocaas ah in allaale intii aada sidaas tahay waa gaabi kartaa ibnu cumar lixdii bilood azarbajaan uu joogay oo salaada uu gaabinayeyna saasaa lagu xambaaray saddex xaalad soo maaha marka saddexdaas xaalad midna kama bixi kartid adiga ma ayb waqtiyadan hadda safaradan hadda banaanada iyo la tago qofka tigid baa u go-anoo waqti uu baxaayo iyo waqtiguu soo noqonayo iyo waxba uu ogyahay markaasoo kale marka sidaan aan u faahfaahinay inuu ku socdo aliqaamatu fi safarna mas'aladeedu halkaasaan uga baxaynaa mas'alada afaraad waxay tahay oo ku saabsan safarka aljamcu yacni mashaqada safarka waxyaabaha naloogaga fududeeyey waxaa ka mida naloo fududeeyey laba salaad inaan isku dari karno labada la ysku dari karaana waa duhur iyo casir maqrib iyo cisho waay salaad laba kaloo la ysku dari karaa ma jiraan salaadahaas marka gaa yacni jamcintu gaabinta safarkaa iska leh jamcintu laakiin safar keliya kuma gaar aha oo cudurdaar kalena waa loo jamcin karaayo roob hadduu da-aayo maqribkii baa maalan roob xoog lahaa socdo markii maqrib la tukada cisho waa lagu dari karaa inta labadan la ysku jamciyay dadka baxayaan maxaa dhacay waxaa la diidayaa marka qofka sii soco soo noqo sii soco soo noqo roobkaas mashaqo waay uu ku qoyayo roobkii marka waa loo ogolaaday walidaalika iyo wixii la mid a xadiidkii ibnu cabaas wuxuu ahaa sala الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama almadinata sabca wa hamaaniyan nebigu madiino wuxuu ku dukaday toddobo iyo sideed toddoba waa maxay maqrib iyo cishow isku daray waa toddobo duhur iyo casirna waa sideed ila madiinu joogaa musaafir ma aha salaad gaabin male leanna safar laguma jiro laakiin waa la cudurdaar marka roob iyo cabsi iyo haddii xaajo adag ay jirto daruuro adag jirto kale iyo jamcintu iyada safarkuma gaar ah marka jamaca marka salaada la jamciyaana laba u qeybsamaa jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir salaada koowaad waqtigeeda in layskugu keeno oo midda dambe lasoo hormariyo waqtigeeda laga hormariyo ama in midda hore dib loo dhigo oo midda dambe waqtigeeda la tukado oo jamcu taakhiir ah jamcu taakhiirka culimada dhan waa isla ogol yihiin jamcu taqdiimka xanafiyada war ka keenaano waxay yidhaahdaan nebigu carafo unbuu ku sameeyey bis carafana wuxuu ugu sameeyey linusuk laa lisafar ayay leeyihiin laakiin riwaayaat abi nucaym mustakhrajkiisa iyo ku sugnaaday ayaa waxaa ku jirtay haddii nebigu ou raranaayo oo uu safar gelaayo ou raranayo bacda maa zaaqat ishamsu qoraxdu markay wareegto oo ay waqtiga duhurka ou galo salla duhra waalcasra waa jamcu taqdiim waayo kaas marka riwaayadaasaa marka loo daliishaday jamcu taqdiimka iyo taakhiirku labadaba waa jiraan shardiga marka jamcu taqdiim marka salaada tan dambe lasoo hormarinayo midda hore waqtigeeda la tukanayo waxaa shardi ah in la kala say u kala horeeyaan in loo kala hormariyo waa waajib waaba buraysaa haddii aan saa la yeelin duhurkii waqtigiisaad rabtaa duhur iyo casr inaad dukato duhurka ka bilow markaad ka salaamo noqsado casirka tuko haddaad casir ka bilowdo eber waay waayo casirkan salaadii loo dumi lahaay ilaa da waqtigiisa ma taagna tii lagu hormari lahaayna maba la imaaninba adiga marka waa inaad marka tartiibta waa waajib markaas laakiin jamcu markuu yahay jamcu taakhiir tartiibtu waajib ma aha laakiin waxaa sunno ah sida ay u kala horeeyaan in loo kala hormariyo waa sunno oo maqrib iyo cisho ayaad jamcinaya waqtiga cishahaadna dukanaysaa maqribka inaad hormarisaa fiican markaad ka baxdana cishaha gasho sida wanaagsan saas waayo mustaxabka ah haddii laakiin aad cisho inta tukato kadibna maqrib dukato tartiibtii aad ka tagto cinda kathiirin min alculamaa wax dhiba ma laha qaar waa jiraa aimada oo dhahaya maya salaada say u kala horeeyaan unbaa loo kala hormarinayaana waa jiraan marka khuruujan can ilkhilaaf waxaa fiican inaad maqrib hormariso cishona ku xijriso ayb jamcintii iyaduna marka sidaas ayay kala tahay jamcintu marka safarku dhinacuu kasoo galaa safar la-aan in la jamciyo salaadana waa dhici kartaa ayb axkaamtaasaa marka adugu ugu muhiimsan salaada safarka iyo waxyaabahan mararka qaar dadku waxaa u baahan in la baraarujiyo xaalado waxaa dhici karo istaag aadan ku tuka karin oo diyaarad iyo wax lamid oo kale intaad ku dhex jirto salaadii marka ay soo gasho oy oo aynan suuragal ku ahayn diyaaradaha qaar in la istaago meel la istaago iyo maba lahaba oo lagu tukado ama maba ku seenayaan markaas qofka sidee buu yeelayaa wuxuu sameynayaa haddii salaadaas waqtiga uu degaayo oo uu garoonka kale uu ka degaayo haddii salaadan midda kale waqtigeeda uu degaayo ku xigto yani waa maalan maqrib oo kale ayuu ayaa safar uu ku jiraa cishihii waa degaysaa waa og tahay markaas inaad kursigaaga ku tukata ma sameyneysid maqribkii baad dib u dhigaysaa markaad degto ayaad maqrib iyo cisho aada tukanaysaa jamcu taakhiir dad waxaad arkaysaa fadhiga un ku dukanayo ka kaga qabqabseenaya ruksada salaadaadii iyadoo dhammaystiran baad iyadoo waxaan ujeedaa arkaantii ay taam tahay ayaadba tuka kartaa maxaa kursi ugu dukanayna keliya niyeyso inaad salaadaa dib u dhigtay ta kale waqtigeeda ku qabo aayar marka dhulka marka ku tuko haddii laakiin mararka qaar waxaa dhici karta inaad safar ku jirto salaad kale oo aada salaadan ku jamciso aadan aynanba jirinba subax oo kale salaaddii subaxna waa kaa tegaysaa salaad subax lagu jamciyaa ma jirto ee istaag ma helaysid fadhigaaga isaga tuka markaa sidii ay noqotaba waayo waqtigiio inta kusoo maro adoon tukanaynin akhiritaanna aadan niyeysanaynin ma ma wanaagsana meesha markaas qofku inuu waa inuu wacyi u yeesho marka salaaduhu say isu raaci karaan iyo siyaalkaasna in aladiina kuwa in khiftum haddaad ka cabsataan an yaftinakum inay idin fidneeyaan oo ay idin ciqaabaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey ina alkaafiriina gaalada kaanuu waxay ahaadeen caduwan cadow bay lakum idinka idiin ahaadeen mubiinan yani cadowgaas oo mubiinan cadaawadiisu ay caddahay waidaa kunta fiihim faaqamta lahum الsalaata faltaqum طaa'ifa salaatulkhawfkiina waa kan waidaa haddii kunta aada ahaato fiihim iyaga dhexdooda faaqamta aada u oogto lahum iyaga aada isugu taagto asalaata salaadii aada u oogto ood salaadii yacnii imaam aada u tahay faltaqum ha istaagto daa'ifatun koox kooxda oo minhum mu'miniintii ka mid ah macaka adiga la jirkaaga macaaga ha istaageen ha kula istaageen walya-khuduu ha qaateen aslixatahum hubkooda oo ila xiraaso iyo ilaalaa la gelaya fa idaa haddii sajaduu ay sujuudaan falyakuunuu yacni markaa faidaa sajaduu marka maxay tahay adiga ha kula istaageen ha kula tukadeen hal ragco marka ay ragcada labaad aada usoo kacdo ayaga salaadoodii ha dhammaystirtaan min min anfusihim ragcadii u dhinayd intay la imaadaan salaada ka baxaan ha baxaan markaas fa idaa sajaduu hadday tukadaan waay falyakuunuu ha ahaadeen min waraa'ikum gadaashiina ha ahaadeen walta'ti ha timaado daa'ifatun koox kooxda oo ukhraa kale kooxda oo lam yusalluu aan tukanin falyusalluu ha tukadeen macaka adiga ha kula tukadeen maxay la tukanayaan ragcadii labaad nebiga middiisa labaad ayaa iyaga koow u ah kuwan walyaahuduu ha qaateen xidrahum digtoonideedu ha qabeen wa aslixatahum hubkoodiina ha qaateen qolo walbaa marka meequu tujiyey hal qolo kastaa hal yacni salaaddii buu nebigu galayaa sala allahu calayhi wasalam waa laysqaybinaa qolo dhufaysay ku jiraan cadowgay ilaalinayaan koox iyo nebigaa isla tukanayaan salaaddii marka hal ragco nebigu uu tukado uu soo kaco tii labaad usoo kaco ayaga marka min cindi anfusihim ay u dhammaystiranayaan waxaan kasoo qaadaynaa laba ragcaba in salaaddu ay tahayba salaaddii bay ka salaamo noqsanayaan meeshaas marka waxaa ku jira ma'muumkii baa salaada ka baxaaya qabla imaamihi soo maha imaamkii oo ku jiro ayaa ma'muumkii ka baxaa ruqso waayo taas marka khowfkaa keenay almashaqatu tajlibu taysiir waa baxayaan marka kuwii kaley soo bedelayaan xoogaa qiyaamkiibuu ku daaha isaga ragcadiisii labaaday qolada kale ku imaanayaan waa la xiranayaan markuu atixiyaadsado waa salaamo noqsanaa waa istaagayaan iyaga ragcadii u dhinayd bay dhammaystiranayaan qolo walbaa marka nebigu wuxuu tujiyey hal ragco halna goonideeday u tukatay laakiin qolada hore waxay uga duwan tahay kuwa dambe qolada hore salaadooda imaamka qabla alimaam ay ka baxeen qoladan dambe laakiin ayaga waa u toosan tahay sidii la yaqaanay ayay ku socdaan waxaa kaloo la ruqseeyey waqtigaas in hubka la haayo oo digtoonida la qabo oo xiraasada iyo ilaalada iyo markaa la sameeyo imaamu shaafici marka wuxuu leeyahy marka sidaan loo tukanayo waa haddii cadowgu qiblada xaggeeda uusan jirin haddii cadowgu qiblada ou kaa jiro kulligood hal mar ay wada gelayaan salaada sujuuddaa lagu kala haraa marka qolaa la sujuudayso qolada kalena waardiyo waayo marka lasoo kaco kuwii waardiyaha sujuudaya haddana istaagii bay kula soo qabsanayaan meeshaa marka waxaan ka fahmaynaa salaada jamaacada ahmiyadda ay leedahay xaalatulkhowfba haddii la dukanayo jamaacadii xaalatlamni min baabi owlaa waay soo maana ayb sifooyin kaloo loo tukadana khowfku waa leeyahay tiro badan oo kutubta furuucda fiqhiga iyo lagu yaqaano waa laakiin marka hadda aan ka hadlayno waa haddii cadowgu hubkaan hadda meelaha dhaadheer wax ka dilaaya iyo waagaas ma jirin dabcan laakiin xaalad hadda aan salaaddii jamaacaba lagu tuka karin haddii dagaalku uu sidaas yahay waxaa laga yaabaa yacni xabadda toban kilomitr iyo shan kilomitr iyo qaarkood inay marka ay wax ka dilayso oo ninkii marka liifka uu marka halkaas uga hayo ama madaafiicba uu soo garaacayo xaalaadkaasoo kale de waxay la mid tahay sidii fudud unbaa loo dukanaa oo dadka u fudud marnaba salaada laga tegi maayo adoo xaaladaas ku jira haddaad salaad ka tagto maxaaba kuu yaalman waaba halis banaan ayb ayb marka aayaddan macnahaas bay marka tilmaamaysaa wadda aladiina kuwii waxay jeclaysteen kafaruu kufriyey low takfuluuna gaflatakum halmaankiina iyo inaad ka dhoohanaataan ood iska hilmaantaan can aslixatikum hubkiina xaggiisa hubabkiina xaggooda inaad ka aada iska hilmaantaan sidaa ood ka tagtaan saabay idinla jeclaysteen iyo wa amticatikum alaabihiina qalabkiini fayamiiluuna fahum iyagu markaa yami fayamiiluuna ay idin weeraraan ayb takfuluunaday ku cadfan tahay fayamiiluuna markaa yacnii inay idin weeraraan calaykum korkiina inay weeraraan maylatan weerar waaxidatan oo hal keliyata hal mar inay idin weeraraanoo weerar ay idinku ekeeyaan lowdu marka masderiye haddaan ka dhigno wada ladiina kafaruu low takfuluuna ay gaflatakum can aslixatikum wa amticatikum fayamiiluuna famaylahum calaykum waxay jeclaysteen weerarkooda korkiina ay weerarayaan maylatan weerar waaxidatan hal hal mar weerar mar un inay gam idinka dhigaan sidaasay jeclaysteen marka haka teginina hubkiina iyo digtoonidiina walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin in kaana hadduu ahaado bikum ay fiikum idinka dhexdiina ama yacnii korkiina uu ahaado yacni bikum ay fiikum idinka dhexdiina adan dhib dhibka oo min matarin roob ah dhib marka yacni roob ah haddii marka yacni uu idin hayo ow amase kuntum a ahaataan mardaa kuwa jiran aad markaa yacni kuwa jiran aada ahaataan wax dhiba ma lahan dushiina an tadacuu inaad dhigtaan aslixatakum hubkiina inaad dhulka iska dhigtaan waayo markuu roob da-ayo qofku uu qoyo isagiina yacni qoyaanka iyo biyuhu waa cuslaynayaan dharka uu wato hubkii haddana qaadid buu rabaa xoogaa waqtiga uu roobka da-ayo marka culays baa jiro iyo dhib oo waxaa laga yaabaa marka qofkii qalabka uu ku raran yahay camburbereedkii iyo dharkii kale iyo hubkii iyo inuunan iskuba qaadi karin ow kuntum mardaana waa dhaawac dii qofka uu dhaawac yahay hubkii inuu qaado waa ku cuslaana markaas inaad agtiina dhigataan wax dhiboo ku jira ma leh walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin in kaana haddii uu ahaado bikum idinka adan dhib dhibka oo min matarin roob xaggiis ka ahaanayo ayb haddii marka yacni roob uu da-ayo waantum muwaaf waantum muwaaqifuu caduwikum idinkuna cadowgiina aada la taagan tihiin ibnu jariir marka saas uu leeyahay ow amase kuntum aada ahaataan mardaa kuwa buko oo jiran dhaawac an tadacuu inaad dhigtaan ood iska dhigataan aslixatakum hubkiina maxaad ka dhigaysaan xambaaritaankiibaad ka dhigaysaan oo intaad xambaarsanaan lahaydeen ma xambaaraysaane agtiinaad dhiganaysaan wakhuduu qaata xidirakum digtoonidiinana qaba hubkii haddaad dhulka dhigataan xadar iyo digtoonina ha idinku jirto haddii markiiba ay wax yimaadaanba markiiba sidaad u boobtaan ina allaha alle acadda wuxuu u diyaariyey lilkaafiriina gaalada cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadaabka oo muhiinan ihaaneynayo aayaddan marka aayatulkhowf waaye waana aayad caam ah oo aan waqtigii nebiga un keliya ku gaar ahayn culimada qaar baa jiro dhahayo bacda nebi khowf salaatulkhowf maba jirtaba qaar dhahayaa jiro waidaa kunta fiihim taasayna feerinayaan waxay leeyihin waidaa kunta nebigaa la yidhi haddaad adiga ku dhex jirto haddii uunan ku dhex jirin salaatulkhowf male bay dhahayaan laakiin ma xoog badno oo saxaabadu waa tukadeen bacda nebi sala allahu calayhi wasalam iyagaana marka qur-aankii wixii da nebiga ku gaar ahaa waqtigiisa iyo wixii kalena iyagaa nooga ogaal badnaay habka loo tukanayana de waa habab badan tahay kutubta xadiidkana waa lagu sheegaa iyo kutubta fiqhiga faidaa qadaytum faidaa haddii qadaytum aada gudataan asalaata salaada haddaad gudataan fadkuruu xusa allaha alla xusa oo ilaahay sheeg sheega salaatulkhowfkii markaad ka baxdaan ood gudataan fadkuruu xusa allaha alla xusa qiyaaman qaa'imiina xaal aad tihiin idinkoo taagan fii xaali yacni qiyaamikum markaad caafimaad qabtaan wa qucuudan wa qaacidiina xaal aad tihiin idinkoo fadhiya waa markaad jiran tihiin oo idnan kici karin wa calaa junuubikum wa muqajiciina xaal aad tihiin kuwii jiifo calaa junuubikum dhinacyadiina u jiifo ilaahay sidaa yacni ku xusa yani waxaa laga wadaa markaad salaatulkhowfka ka baxdaan ha halmaaminina ilaahay oo rabbi xusa waayo qofka markuu jihaadayo marka uu ugu guul yacni guusha ugu dhowaan badan yahay waa marka uu rabbigiis xusaayo hadday marka kulmaan jihaadkii iyo dikrullaahi qofku marka yacni maqaam aada u sarreeyo ayuu ayuu joogayaa allana marka waa u kaalmeynayaa fii suurati alanfaal alla waa ka dhahayo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu llaha kahiira lacallakum tuflixuun waaطiicuu اllaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin marka nasriga iyo gargaarka waxyaabaha saldhigga u ah dikriga alle ayaaba ka mid ah faidaa haddii qadaytum aada gudataan asalaata salaaddii haddaad gudataan salaatulkhowfkii fadkuruu xusa allaha alla xusa qiyaaman qaa'imiina xaalaatihiin idinkoo taagan wa qucuudan wa qaacidiina xaalaatihiin idinkoo fadhiyo wa calaa junuubikum dhinacyadiina xaalaatihiin kuwii ujiifo idinkoo u jiifo meeshaan marka salaatu ahlilacdaarna waa laga qaado karaa oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi cimraan markii uu ku yidhi kaanat bi bawaasiira cimraan wuxuu yidhi bawaasiir baa igu yaalay oo fadhiga yacni istaaggaa i dhibaayey rasuulkan su-aalay wuxuu igu yidhi salli qaa'iman in istadacta istaag ku tuko haddaad awoodid fa in lam tastadic haddaadan awoodin fa qaacidan fadhi ku duko fa in lam tastadic fa calaa janbin haddaadan awoodinna dhinac adoo jiifo tuko salaada marka sinan ma looga tegayo waxyaabaha marka salaatu ahlilacdaar waxaa soo gelayo qofka jiran waxaa laga yaabaa adigaa inaadan musaafir ahayn khoofna uunan ku haysanin laakiin waa jiran tahay meeshaas marka salaaddii sidii loo tukan lahaa qofka inuu yaqaan waayo mashaakilka ugu badan ee dadka jiran ama hadday isbitaal ku jiraan iyo haddaad guri ku booqataba aada ku arkaysa waxay tahay inta uu jiran yahay waxaa laga yaabaa inuusan tukaninba qofka qofkii awal tuka jiray oo iska fiicnaa ayaa markuu jirado xaalad adag uu galo uunan dhaqdhaqaaqi karin laakiin miyirkiisa uu joogo ma tukanayo dadka qaarkood dadka la joogana hadday haddaad tiraahdid war ninkan weyseqaad ha loo diyaariyo oo ha tukado waxay ku leeyihin waaba jiran yahay saaxiib xun waayo kuwaas marka qofku uu dhimanayo ama markuu jiran yahayna kuwaas ilaahan ka magan galnay kuwaas oo kale inayna maamulaan waayo qofka qof diin yaqaano wax uga fiican male inuu jiradiisa iyo geeridiisaba labadaba dad diin leh inay maamulaan wax uga fiican male waxaa laga yaabaa salaad la-aantaas inuu ku dhinto qofkaas qofkiina miyirkiisa waa qabaa waa in marka yacni loo weeseeyo qiblada lagu toosiyo salaaddii dukan la yidhaha waa la galay isaga markuu miirka ka tago waa baab kale laakiin middaanan aada u aragnay salaaddii oo aan marka aan aada loo loo ilaalinaynin ayb taas marka salaatu ahlilacdaarka iyo waxaa kaloo salaatu ahlilacdaar soo gelaya intaanan ka bixin dadka dahaarada qaabkay u dahaaro qaadanayaan gacantiiaa duuban wejigiibaa daqran lugtii ayaa si ah mararkaasoo kale de habka uu u dahaaro qaadanayo qofku inuu ogaado waay sidee marka wuxuu sameynayaa tayamum iyo wuxuu isku darayaa iyo weysadii oo markay weyse qaadka aayatulwudu aan uga hadli doonaa fi suurati almaa-ida in shaa allahu tacaala faida طma'nantum faidaa haddii iطma'nantum aada xasishaan ood nabad gashaan oo khowfkii iyo cabsidii ay idinka danto idinka aada ka xasishaan faaqiimuu ooga alsalaata salaadii ooga dhammaystira afar ragcad tukada salaaddii afarta ahayd arkaantana ilaaliya iyo shuruuda ilaa ruksadaani waxaa la idiin siiyey mashaqada haddii mashaqadii aada ka baxdaan sidii la yaqaanay u dukada fa idaa haddii idma'nantum aada xasishaan ood khowfkii cabsidii ka xasishaan fa aqiimuu ooga alsalaata salaada ooga ina asalaata salaadii kaanat waxay ahaatay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda waxay ku ahaatay kitaaban ay maktuuban shay la qoray shay la qoro mawquutan oo weliba la waqtiyeeyey waqti loo yeelay macnaha kitaaban ay maktuuban salaaddu waa wax la qoray oo la farad yeelay waay kitaaban maktuuban ay mafruudan shay la farad yeelay waay mawquutan haddana la xadeeyeyo waqti loo yeelay waqti allaale waqtigan doonno iskama tuka karno halkan aayaddan marka waa lagu duuduubay si guud baa la yidhi salaadda waqti bay leedahay laba aayadna owqaadoodii baa wax laga sheegay aqimi salaata liduluuki shamsi ilaa gasaqi lleyli wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda iyo wa aqimi salaata طarafay nahaari wazulafan min alleyli ina alxasanaati yudhibna asayi'aat midaana suuratu huod waayo midda kalena suurat lisraa ayb sunnada nebigana aad bay waqtiga ay u faahfaahisay shuruudda salaadana waxaa ka mid a alcilmu bidukhuuli waqtihaa waqtigeeda inuu soo galay inaad og tahay salaadda haddii waqtigeeda shaki kaaga jiro ma kaa ansaxayso waa inaad og tahay oo yaqiinan u og tahay ama dani haaliba inaad ku og tahay salaadan marka ilaahay wuxuu u yeelay waqtigeeda qoraxda iyo hooska iyo iftiinka waagu markuu baryaayo iyo ayaa looga dhigay calaamado taasna waa naxariis waayo salaada ninka geeliisa raacanaya waa laga rabaa inuu dukado reer magaalka waa laga rabaa haddii la yidhaahdo saacad ama jadwal iyo yacni calculation keliya waqtiga ha lagu keeno ninka reer baadiyaha soo u dukanaa marka ma leh dadka oo dhan marka waxaa lagu xiray bilmushaahada wax la arki karo duhurkii waxaa lagu yihi waqtigiisu wuxuu soo galaa qoraxda markay cirka bartankiisa ka wareegto casirkii wuxuu soo galaa shayga marka uu hooskiisa la ekaado waxyarna uu ka bato si waafay zawaal marka laga reebo maqribku wuxuu soo galaa markay qoraxda dhacdo ceshihii wuxuu soo galaa marka uu shafaqu uu baaba-o cirka guduudka ku jiro salaada subax marka uu iftiinku markuu soo dhasho cirka ballaarkiisa iftiinka ballaaran marka uu soo bilowdo ayaa salaaddii subax ay la bilaabanaya waxay tegayeen markay qoraxda soo dhalato kulligood waxyaaba indhaha lagu arki karo ayaa loo yeelay arrintaa marka waxaa loo sameeyey dadku inay ilaaliyaan salaadda si walboo ay yihiin mu-adiniintuna salaaday ilaaliyaan waqtigooda dadka howl weynay u hayaan qofka mu-adinka marka waxaa laga rabaa axkaamta owqaadda iyo inuu fahamsan yahay markaan sidaa leeyahay mushaahadaa lagu xirayna haddii inta tajribe la galay oo yacnii qoraxdii la fii sanad dhan inta la fiiriyey la daweynay la diiwaan geliyey kadibna marka lagu la sameeyey jadwal la sameeyey ama loo sameeyey nidaam ay iswaafaqayaan kaas iyo jadwalku jadwal markaa weliba laga soo shaqeeyey oo dad markaa yacni culumo ah iyo ay ka shaqeeyeen hadduu ku addimo dhib ma laha leanna waa dani haalib asaga laftiisu yani waxaan ujeedaa waa waa tajribe iyo wax uun marka dani haalib a keenaya ayb ayb kaas uun marka iyadana ictimaadkiisu waa sii karaa jadwalada marka dade qaar lagu dhaqmo midna raabidada ayaa samaysay qaar culimadaa sameeyeen kale hadba marka jadaawiil marka salaada oho waxaa jiro markii la fiiriyey toosan oo qoraxda iyo hooska iyo waxyaabahaas oo dhan waafaqaayo kaas marka waa la isticmaali karaayo wax dhiba ma laha aadaanka marka waqtigaa iskale isagana lama rabo marka qabla qabla alwaqti in la addimo markuu waqtiga soo galo unbaa la addimaa salaada subax marka laga reebo iyadu waxay leedahay laba aadaan mid waqtigeeda waa ka horeeya laakiin inta kale salaadaha haddii qabla alwaqti la addimo wax addin oo la tirinaayo maahan addinkaas marka waqtigu uu soo galo waa in la addimaa haddana ayb ina salaata salaadu kaanad waxay ahaatay hiya iyadu cala almu'miniina mu'miniinta korkooda waxay ku ahaatay kitaaban ay shay-an maktuuban wax la farad yeeloo la qoray mawquutan oo la waqtiyeeyeyoo waqti loo yeelay awqaadda lafteeda kala baxdo waqtulfadiila waa awalulwaqtiga salaadda markay soo gasho awalkeeda in laga tukadaa fadli badan salaada duhur laakiin waqtiga kulaylka xoogaa in dib loo dhigo ibraad la sameeyo cishaha nebigu wuxuu fiiri jiray jamaacada wahaakada waqti waxaa jira waqtuljawaas iska oho salaaduba ay bannaan tahay waa inta u dhexayso labada waqti waqtigay dhammaanayso iyo waqtigay bilaabanayso waqti waxaa jira marka waqtulidiraar la yihaah waqtulidiraarku wuxuu noqonayaa salaada duhur waqtigeeda idiraariga goormee waa ilaa qoraxda ay ka dhacdo qoraxda intay yani dhicitaa qoraxda dhicitaankeeda wuxuu u yahay waqti idiraari ah idiraari maxaa laga wadaa qofkii cudurdaar leh maalan musaafirka oo kale duhur goor ilaa goorma uu duka karaa musaafirka ilaa iyo qoraxda ka dhacdo duhur waa u jiraa soomaha ninka musaafirka ah waayo waxaa loo ogol yahay inuu casirka ku jamciyo casirna waqtigiisa ilaa quruubi sha ilaa waxaa weeyaan ay qoraxda ka dhacdo marka waqti idiraariyaa la yihaha marka waqtigaas inta marka labada waqti salaad walbaa waqtigeeda bilowga ilaa dhammaadka inta u dhaxaysana waa waqtiga salaada adaa-a la yihaha salaada sidaa markay u dhacdo haddii waqtigeeda ay dhaaftana waxay noqonaysaa qallo oo qadaa bay noqonaysaa marka salaada in waqtigeedana lagu ilaaliyo yaa muhim ah ayb walaa tahinuu haddaba ha daciifinina fi ibtiqaa'i lqowmi qolada dalabkooda aada dalbaysaan ood raadsanaysaan ha ku daciifinina dhexdeeda alqowm marka gaaladaa laga wadaa idinla dagaalamaysa xarbiga idin ah kuwaas marka inaad idinku goobanaysaan ood raadsanaysaan oo dagaal dagaalkiibaa lagu dhiirigelinaa marka muuminiintii ha ka daciifinina inaad idinku raadsanaysaan in takuunuu haddii aada ahaataan ood ahaan ood haddaad ahaanaysaan ood ahaataan ta'lamuuna inaad xanuunsanaysaan ila dagaalku xanuun uu leeyahay fa inahum iyagu ya'lamuuna way xanuunsanayaan kamaa sida ta'lamuuna aa u xanuunsanaysaan idinka ka ta'alumikum ama yacni sidaad idinkuba xanuunka u dareemaysaan iyo iyaguna u xanuunsanayaan watarjuuna waad rajaynaysaan idinku min allaahi alla xaggiisa maa baad ka rajaynaysaan shay ama ay ladii kii laa yarjuuna ay laa yarjuunahu aynan ka rajayna aynan iyagu rajaynaynin idinku waxaad rajaynaysaan de thawaab alle iyo aragtidii alle iyo jannadii inaad ku nicmaysataan iyagu waxayba u dagaalamaayaan oy rajaynayaanba maba jiraba wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman ku ogaal badan xakiiman falsan walaa tahinuu haka daciifinina fi ibtiqaa'i lqowmi qoladii raadsashadooda inaad idinku dalbaysaan haka taag daraanina marnaba in takuunuu haddii aada ahaataan ta'lamuuna inaad xanuunsanaysaan fa inahum iyagu ya'lamuuna way xanuunsanayaan kamaa sida ta'lamuuna aada idinku u xanuunsanaysaan ay tatawajacuuna min aljiraaxi dhaawacyada iyo geerida iyo waa ka xanuunsanaysaan siday iyaguba uga xanuunsanayaan watarjuuna waad rajaynaysaan idinku min allaahi alla xaggiisa maabaad ka rajaynaysaan laa yarjuuna aynan rajaynaynin iyaga waa hawaabta iyo mabda'a loo dagaalamayo walidaalika waa laga kala dareemi karaa qofka muuminkaa iyo gaalka arrinkan marka qur-aanku uu tilmaamayo wax laga dareemi kara w kan marka wax geesinimo geliyo ayuu haystaa mu'minka suuratu tawbana waa ugu tegi doonaa qul hal tarabasuuna binaa ilaa ixda alxusnayeyni laba wanaag middood unbuu helaa mar walba qofkan muuminka oo iimaanka ku dagaalamaya kan kale laakiin ma leh bal waxayba u dagaalamayaa iyagii baaba hadda qaarkood yaa isla yaaban waxay leeyihiin kirishtaannimadu waaba diin xagga kore ka timid iyagu markaa siday rabaanba ha u aaminsanaadaane iyagii gaaladii qaarkood baa waxay leeyihiin war kirishtaannimo xataa uma dagaalano oo waxay leeyihiin dadkan muslimiinta naga roomba ayaga diinay u dagaalamayaan laakiin annagu askarteenna xataa uma dagaalamayaanay leeyihiin kirishtaannimo xataa uma dagaalama maxay u dagaalamaan marka mabaadi wax oo caqligu iyo fitrada iyo diimahoo dhanba ay diidan yihiin kuwooda baatilkaa xataa wax ay qalad u arkaan oo aan qiyam yacni aan ahayn ayuu u dagaalamaa inuu meel walba geeyo qofkuna waa garan karaan ayb wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman ku ogaal badan xakiiman oo falsan xataa marka dee kirishtaannimada baatilka ah waxay dhaantaa wax marka diin yacni wixii ilaahay diin soo dejiyey waxa ummaddu ay hays yacni dadku aaminsan yihiin xataa mushrikiinta waxyaabo ay inkirayaan caqligu inkiraayo fidradu inkirayso in naf iyo maal lagu bixiyo waxay kutusay mabdaa la-aanta hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waali asxaabi